mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka axmed cali jaamac oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka shaqadoona waxaa dowladda maraykanku ay ku casuuntay inuu ka qayb galo shir ka dhacaya gobolka california ee dalkan maraykanka shirkaas oo ay isugu imanayaan ilaa iyo toddoba boqol oo qof oo isugu jira dhalinyaro ganacsato iyo siyaasiyiin taasoo lagaga hadlayo hal abuurnimada ganacsiga iyo sidoo kale fursadaha maalgashi haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray axmed cali jaamac
waxaan jeclaan ku weydiiye kulan baad kaga qayb geli doontaa dalkan maraykanka oo sida dowladda maraykanka oo kale ay sheegtay waxaadna ka mid tahay dadka ku guulaystay kulankaas muxuu yahay micnihiisa bal haddaad sawir kooban naga siisid iyo waxa aad ku guulaysatay shaksiyan
aad u maadsantaha ismaaciil shirkani wuxuu waxa wuxuu kamid yahay shirarka sanadlaha dowladda maraykanka oo uu soo hogaamiyo madaxweynaha maraykanku dhowr waa markii toddobaad u dhacayo shirkani meelo kala duwan waa lagu qabtay marka shirkani wuxuu haweyaan un in lasu keeno maalgashatada lasu keeno dhalinyarta hanka ganacsiga leh ama dadka halaburka ganacsiga leh siyaasiyiinta khibirada yani dadka expertka ku ah businesska ama ganacsiga si ay marka khibrado isku weydaarsadaan maalgashi isku weydaarsadaan lasla tashado siyaasado cusub loo abuuro oo halkaas ay ka dhe ka dhex dhici karto isbarasho iyo networking wax leedo iyo dad badan isku bartaan isku dhex galaan marka tani waxay noqonaysaa shirkan wuxuu isku keenaa wada dhamaan wadamada caalamka oo dhan so waxaa imanaya doorkan waxaa imanaya dad ka badan toddoba boqol oo qof sidood ku aragtaba niisida ay soo diisay ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku bal afrika ama deegaanada soomaalida oo kale yaa laga marti qaaday deegaanada soomaalida waxaa laga marti qaaday samho intaan hubo aniga oo keliya ta sida warkubixinta ay gusoo gaadhay waxaanana nalagu soo doortay waxa weeyaan shaqadaan u qabano dhalinyarada iyo ganacsi abuurka guud ahaan soomaaliya waxaan jecelahay ballan kuweydi waxa ugu weynaad dhalinyarada aad fursadda u siisaan ama u sheegtaan ama aad kala talisaan maxay
walaal waxaan ugu la qabanaa dhalinyaradu hay-adda shaqadon waxay la kacaawisaa dhalinyarada in ay dhalinyaradu ay yeeshaan han ganacsi iyo hal abuur ganacsi iyada oo ay markaa u samaysay santaro xarumo waaweyn oo lagu tababaro oo lagu tababaro ganacsi abuurka lagu dheefigeliyo laguna hago sidee dhalinyartaasi ganacsiyo shaqeeya oo ay ku guuleystaan oo samaysan lahayn iyadoo markaana la siinayo maalgashi sidoo kalena ay la shaqeynayaan dad khabuuro ku ah ganacsiga si ay ugu guulaystaan dhalinyaradu fikradahooda ganacsiga ay keenaan taas taas taas taasaa ugu weyn dhinaca dhanka ganacsiga waxaan u qabano dhalinyarada sidoo kale waxaan sameynaa waxaa jira santaradeeda iyadaas waxay caawiyaan in dhalinyarada loo abuuro shaqa abuur oo ganacsatada inta loo loo tago shaqooyin ay u abuuraan dhalinyarta santarkaasi joogta oo ay marka fursado ganacsi looga looga sameeyo ilaha waaweyn ee jira ee waddanka ka shaqeeya hadday noqoto guud ahaan soomaaliya oo dhan waxaan ku leenahay toddoba xafiis toddobada xafiis waxaa ka howlgalaan uun shaqadoodu ku kooban tahay ganacsi abuurka dhiirigelinta dhalinyarada in xirsidooda kor loo qaado iyo in shaqo abuur loo sameeyo lana shaqogeliyo dhalinyarada dhalinyarada ku nool deegaanada soomaalida oo kale ama magaalooyin kala duwan aad xafiisyada kuleedihiin oo kale haddaynu eegno wa waxaa jira xiliyadan in arday badani jaamacada kasoo baxdo waxaa la yidhaahdaa ma haystaan xirfado ku filan oo ay suuqa shaqada ku tegi karaan idinku arrintaas ma arka
walaal saan kuu sheegaba ismaaciilow santaradeedu waxay ka shaqeeyaan dhalinyaradaha kasoo baxay jaamacadaha ama suuq ama ama meelaha xirfadaha gacanta lagu barto doonayana in ay ama shaqo galaan cidu shaqeeya ama doonayana iyagu ganacsi abuuraan buu santarkaas taageeraa iyada oo markaas uu siinayo tababaro kor loogu qaado inay tayada ay fahmaan suuqu shaqeeyay sidii ganacsiyada u samayn lahayn sidii qorshayaashooda ganacsiga u qoran lahayn iyo weliba sidii iyo weliba sidii ay maalgashi u dooran lahayn annaguna xataa aan u maalgelino intaan na qabano xaflado ay dhalinyarta ku tartamaan maalgashiga aanu hayno markaas ta kale dhalinyarada waxaa lagu baraa xirfadaha kale u fududeynaya inay shaqo geli karaan sida ay yani marka qofku fresh uu jaamacadda kasoo baxo sidii u shaqo tegi lahaa oo isku xidhmi lahaayeen qofka dhalinyarada iyo iyo iyo iyo qofka ganacsadaha sidii ugu sidii ugu sidii ugu fudnayd ay iskugu xidhmi lahaayeen oo skillka la yidhaahdo employability skills waxa la yidhahdo ayaan xooga saarnaa inay dhalinyaradu ay bartaan waxyaabaha dhinaca Shaqada ugu- ha uguna uguna fududaan lahayd dhalinyarada inay suuqa shaqada galaan waan gartay n shirkan haddaynu u nimaadno california dalkan maraykanka ayuu ka dhici doonaa bishan aynu ku jiro dabyaaqadeeda yaa kasoo qayb gelaya ilaa hadda yaa lagu sheegay Een, eh, waxaa kasoo qeyb gelaya shirkan california eh, insha allah ka dhici doona waxaa ka- waxaa kasoo qeyb gelaya madaxweynaha mareykanka oo eh, eh, kow waxaa kasoo qeyb geli kasoo qeyb gelaya een, een, u s a ka madaxda u s a waxaa kasoo qeyb gelaya wasiirka een, ganas- eh, eh, eh, ganacsiyada yaryar eh, waxaa kasoo qeyb gelaya madax kaloo aada u kala duwan ganacsato waaweyn Een, runtii markaad aragtid liiska aad usii firsatid waxaa kasoo qeyb gelaya dad aada iyo aada iyo aada iyo aada u level sareeya runtii ee, oo waxyaaba badanna laga faa'iideysan doono markay meesha ay yimaadaan ee, rajo aada u weyn baanuna qabnaa inaanu dadka markaanu agta hor tagno aanu waxyaaba badan aanu ka dhaadhicino oo xaqiiqooyin oo ka jira wadanka gudihiisa Ee, marka laga tago sawirka laga aaminsan yahay soomaaliya inay tahay meel aan stable lahayn waan gartay n shirar horaad ka qayb gashay dabcan hadeer mid baa colombia ka dhacay mid kale ayaa ka dhacay nairobi meelo kala duwan inta badan waxaa lagaga har- hadlaa badankooda hal abuurnimada oo kale tusaale ahaan dhalinyarada baana xooga waxyaabaha diiradda la saaro ka mida ee in badan laga hadlo waayo aragnimada ugu weyn aad is leedahay waad ka dhaxashay kulamadaasi maxay yihiin ama maxaad ka baratay
wala waa saal wanaagsan waxaanu ka dhaxalay waxa weeyaan waa aragnimo aada u badan baanu ka dhaxalay waxaanu ka dhaxalay farsamooyin badan oo wax loo qaban karo oo runtii la- lagu laga qaban karayo soomaaliya laakiin markii hore aan laga fekerin n waxaan waxa weeyaan waxaad isku baranaysaa dad cusub organisationo cusub hay-ado cusub n ganacsato cusub maalgashatayaal cusub n siyaasado cusub aad soo baranaysaa taasi oo wadankii aad la imanaysid oo aad wadankii ka dhi- eh, aad ka hirgelinaysid Aad sidoo kale mar walba waxaanu ka helnaa een, dadkaanu soo barano taageero taageero joogto ah sidaanu een, uga hirgelin lahayn wadankii waxyaabaha een, aadka loogu najahay ay ka qabtaan wadamadooda kale sidoo kale waxaa laga helaa dhiirigelino xagga shaqooyinka hadday noqoto in in- in shaqadayda ay ko- si hore u socoto een, qaabka wax loo qabanayo sida wax loo maam eh, yacni eh, hadday noqoto ma- een, eh, dhalinyarta ganacsiga doonaysa inay abuurto sidii fundska ama lacagaha loo hayo loogu maamuli lahaa sidii loogu dhiirige sidii loogu loo loo hubin lahaa inay dadkaasi ay noqdaan dad eh, yacni een, eh, runtii ka micdhaliya fikradaha ay noola yimaadaan marka shirkaas wa- waxaan ka wa- waxaan shirarkaa aan tagnay faraha badan aan kasoo faa'iidnay waxaan kasoo koob karo maha runtii waa waxa weeyaan waxa weeyaan caawi birtoodan kaaga sheekan lahaa haddii aan ninka aan kaaga sheekay waxyaalo badan aan aan inta badan aan ku guuleysanay ee wadanka markaan kusoo noqono aan hirgelino ee aan dhaqaajino waxa weeyaan waxyaabahan kasoo baranay dadka kale dhigga iyaga ahaa ee wadamada kale ka howlgaray sida iyagoo kale wax u sameeya aad baad mahadsantay aad buu mahadsan yahay axmed cali jaamac oo ka tirsan madaxda sare ee ururka shaqadoon oo khadka telefoonkan ku wareysanayey weli waxaanu bartamaha kaga jiraa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haddaynu dhinaca iyo magaalada laascaanood aadnona dugsi ku yaala magaalada laascaanood ayaa dhalinyarada lagu baraa sidii ay goobaha ay dadku isugu yimaadaan hadallo uga jeedin lahaayeen haddaba wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday mid ka mida dugsiyada wax lagu baro warbixintan ayuuna ku eegaya Eh, bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa isxaaq cabdicawke oo ah tababaran ololeed oo tababara een, arday tababaran oo leh tayo ta- een, noloshooda Een, macadka caalamiga ah ee light up institute for human development waa macad ka aas-aasan gobolka sool iyo adiga laftigaagu waa tahay nin dhallinyaro ah waxaadna ii sheegtay in dhallinyarada aad tababartaan marka bal siday u arkaan dhallinyarada kale inaad ku tababartaan inay hadlaan oo markaa goobaha la isugu yimaado aysan hadalkii uusan ka lumin Een, waxyaabaha ugu faraha badan ee aad sida weyn xoogga u saartaan ee aad dhallinyarada bartaan maxay tahayna
Eh, wallaahi eh, marka aan bilaabano eh, tusaale ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ay aadka ugu baahan yihiin waxaa kamid a kalsoonida oo kale inuusan qofku ardaygu uusan awoodin inuu eh, isagoo xiisadii fadhiya uu ka jawaabo su-aal intaan la gaadhinba inuu madal ka hadlo Een, wallaahi kalsooni la-aan unbaan ku aragnay ardada eh, dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmaan marka ay magaranaysaa ay soo hortaagaan dadka Een, inay magaranaysaa sheekin fara badan gariir isku dhex yaac een, ilmo eh, dhibaatooyin fara badan ay la kulmaan dhibaatooyinkaa faraha badanba waxaanu kaga tirtirnaa muddo aan gaadhayn laba bilood saddex bilood
waa gartay marka waxaa tustaan een, sida microfoonada looga hadlo sida khudbadaha loo jeediyo sida fikradaha loo soo bandhigo siday wacyigelinta ama ololayaasha uga qayb qaataan iyo siday iskuullada uga hadli lahaayeen sidaasaad ku dhiirigelisaana wallaahi waxaanu siinaa tababarkan waxaan u qabanaa marka ugu horeysa waxaan aasistay theoric ahaan baan u siinaa cashara ahaan baan u siinaa bil baan waxaan u siinaa isagoo casharaa marka labaad waxaan u bilownaa inuu qofku toos training u qaato ama tababarkii caadi u qaato isagoo fahansan wixii wuxuu yahay marka ugu horeysa qofku intuusan gelin waxaanu sii dhisnaa saan horey kugu soo sheegay self conference and self image oo ah kalsoonida sawirka uu naftiisa ka haysto iyo kalsoonida uu naftiisa ku qabo labadaa qofku hadduu dhiso waxyaabahan kale oo dhan waxay noqonayaan sahlo sidaan u tababarnaan oo inoo fududaan sidoo kale cabdilaahi khadar maxamed waxa uu dhigtaa xarunta lagu dhiirigeliya dhallinyarada waxauna iga sheekeynayaa waxyaabaha uu dhigto iyo waxa uu ka faa'iiday waxyaalaha naftaydii oo hoos ugu dhacday qawad aan naftii qawday oo iga gaadhay xitaa inaan tahribo oo badahaas ku biimayo waxyaalahaas dhan ba igu sababay inaan aado public speaker kusoo biiro oo aan noqdo qof adag oo bulsho qancan kara ama fikirkiisa la qaybsan kara ama wada wax la qaybsan kara oo aan mis wasaalka iman karo oo dad qancin karo oo wax la qaybsan karo oo mar walba oo ag taagan oo macquul ah markii hore maxaa dhib kugu ahaa intaad halka soo gelin ka hore aada dareemaysa inag marka hore waxaan dareemaya halka intaan soo gelin in aan laba qof aan ka hor haddaan ka hor hadlo aan dhididayey wadna gariir naxadin hadalkay googo-aya baqdin badan oo igu jirtay oo adkaysan aan baqayey waan ka baqayey in aan imaado dadka hortooda waxyaabihii kuugu xiisaha badnaa kalsoonida nafta iyo hadalka goobaha dadweynaha isugu yimid aad deganaysa maxaad waxaad ka xusuusato aad aadka markii hore aad la yaabi jirtay maxaa ka mid ah markaad halka timid iyo ka hor waxaan la yaabi jiray qofka awoodda si awoodda siisay in intaas dad leeg kumanaan qof khudbad ka horjeediyo oo maanta qofka iska xarwani halkaa marba dhinacu iska eegayo markii qofka halkaa dadkii la sheekeysanayo aniguna aan la yaabi jiray oo aan odhan jiray war qofka nima dadka kaba baqahayn wala hor hortaagan yahay taas aniga aan maskaxdayda aan geli jirin laakiin markaan imi dadka hortoodii waxaan ogaaday waxaanu inaysan ay tahay naftaada oo aadan kalsooni ku qaban oo aadana qof is-ictiraafsanhayn naftaada oo hoos iska hoosdhac ku jirtay laakiin iminka sarikac ku yimi oo aad tahay qof adag oo bulsho qancin kara dadkaana aad la mid noqon karto nasre yuusuf sulub waxay ka mid tahay hablaha dhigta xarunta lagu dhiirigeliya dhallinyarada tababar lagu siiyo dhallinyarada gobolka sool ku dhaqan tababarkaasoo faa'iido badan aanu ka faa'iidnay aqoontiisa oo ku jirto aan bulshadiisa deeqsiin karin aqoontiisa markaasaan aqoontayada ugu soo bandhigi lahayn bulshadeeda ayaana loo tababaray marka waxaa mar walba mahad la ilaahay marka koowaad marka labaad waxaa mahad la tababare isxaaq cabdicawke saas oo kale waxay ahayd waxay igu qaadatay markii aan tababarkan qaadanayo waqti dheer waayo waxaa toddoba cisho keliya ayaa kalsoonideyda la dhisayay kalsoonideyda alxamdulilahi rabbilcaalamiin markaan dhisay tababar aada iyo aada fara badan ayaan qaatay hadda waxaan ahay qoftee bulshadeeda wax la qaybsan kartaa afkaarteeda iyo fikirkeeda soo bandhigi kartaa waxaan ahaa qoftee bulshadeeda qayb ka qaadan kartaa oo usoo bandhigi kartaa laakiin awal waxaan ahaa qof aqoontii haysa laakiin la fadhida oo aan usoo gudbin karin bulshadeeda oo waayo waxaa sababaysay cabsi iigu jirtay waayo waxaan dareemi jiray haddaan bulshada soo dhex istaago wadna qaraac fara badan inaan dhidido inaan indhaha siin kari waayo bulshadasaan wax ugu sheegi lahaa ama ardadeyda igala midkaa laakiin hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan haystaa awood aada iyo aada fara oo aan kusoo bandhigi karo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aada iyo aad baan haddar u wanaagsanahay waanaan u mahad celinayaa tababarahaga qaaliga ee iyo suurtogeliya inaan bulshadeyda waax ka qaato oo aan soo dhex istaago
dhegaystayaal warbixintaas uu magaalada laascaanood inooga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol waxay gebagabo u ahayd barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurkood kala socoteen oo aad maalwalba oo axad ah ka dhegaysataan la-anta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo intan toddobaadka soo socda ku kulmeyna waxaan kaga tegaynaa barnaamijkan sidaas iyo ismaqal dambe